maalmo ka hor waxaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya soo gaaray wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda ciraaq kaasoo xasan sheekh u keenay warqad sheegaysa inuu kasoo qayb galo shir ay qabsanayaan wadamada carabta oo ka dhacaya magaalada baqhdaad ee waddanka ciraaq kadib warqadaasi xasan wuxuu gaaray magaalada kambaale ee caasimada waddanka uganda halkaasi uu uga qayb galay shir looga hadlayay duulaanka fadhiidka noqday ee ciidamada shisheeye ee kusoo duulay soomaaliya kaasoo fashil kusoo dhammaaday welina dhaqaalihiisa la raadinayo madaxweynaha dowladda federaalk ayaa kadib dhammaashihii shirkii kambaala uu haddana wuxuu u madlan yahay inuu gaaro dalka ciraaq xasan ayaa ku wararsan sidii uu taageeri uga heli lahaa dowladda uu hogaamiyo waana sababta keenaysa inuu meel weliba gacanta geliyo xitaa haddii uusan waxba ka helaynin xasan sheekh ayaa lagu eedeynayaa inuu safaro dibadda ah ku dhameeyey hantidii haddana wax faa'iido ah ka keenaynin shirarka uu ka qaybgalayo dadka u dhun daloola arrimaha siyaasadda waxa ay sheegayaan in dowladaha carabta iyo kuwa reer galbeedka ay u kala tartamayaan sidii ay mid weliba lug weyn uga yeelan lahayd boobka khayraadka soomaaliyeed